farxiyo cabdi xasan waa hooyo ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan islamarkaana iibisa malaayiga webiga shabeelle iyadoo dhaqaalaha ay ka heshana nolosha qoyskeeda ay ku maareyso malaayiga ayay ku gadaa agagaarka boondaweyn ee magaalada beledweyne waxayna ku iibisaa malaayiga isagoo bisal iyo isagoo ceriina iyadoona bulsho badan ay ku xiran yihiin oo ay ka iibsadaan malaayiga noocyadiisa kala duwan farxiye cabdi xasan oo la hadashay warbaahinta ayaa ka warbixisay siday nolosheeda ugu maareysay waxyaalaha ay ku jeclaatay ganacsigaani
waxyaalaha aan qabto waxaa ka mid ah qaybta sida malaayiga oo malaashiilitaanka ah maya ma soo jilaabsado aniga waan iibsadaa oo dadka wada baan ka gataa markaas baan kasii raadsadaa wuxuu ilaahay markaas iiga calfa waxaa igu dhaliya inaan qaabkan u shaqaysto magaaladii oo iska camalkeedii sida xagga shaqada ragga ah oo iska culus tahay maadaama uu nagu soo noqday gurigii sida ilmo dugsi rabaan bil lagaa rabo korontole biyole nolol maalmeedka kaleentaba oy jirto sida ood dareemaysin culeyska jiro guri waa la ogyahay oy saaxibil ciyaal ama xaas e sidaasaa igu kalaftay inaan malaayiga aan ka ganacsado saacadaha aan shaqeeyo oo shaqada bilaabaya waxaa ka mid ah laba saac saan u istaago aan malaayiga u goobaayo hadba meelka fiiri hadba intuu istaag halba qabo adiga laba saac ay shaqadeyda bilaabanaysaa ilaa iyo koo iyo tobanka intaas shaqada waa way jirtaa qabada aan kala kulmo waa jirtaa waayo waa howl rageed ayadoo howl rageed maanta aniga markaan hooshii aan qabtana aqabada badan oo culeys waan dareemay maalintii koowaad oo maalmihii iigu horreysay xitaa waan u dulqaadan waayo balsane haddana waa la qabsaday aqabo badan way jiraan dabka saliidaasoo kaleenta habeenkii lagama seexan karo sida xagga wadnahoo kaleento lagama seexan karo istaaga aad ku dubay sidoo kale xagga jarjarmada mindidoo kale adiga dhibaa aqabo badan way leedahay iibsiga dadka walaahi waa isku jirtaa sida malaayiga ceyriinka e iyo kambisil marka hore kambisil baa la gadan jiray laase hadda inta badan ceyriinka bay dadka u badnaayeen base hadda magaaladiiaba iska xaalkeedaba sida ee maalmihii hore gadashaalkiisa dubowga iyo ceyriinka labadaba way ii kala socotay laase hadda maalmahan wax dhaqdhaqaaq imale toddobadii kiilo la shiilo kiileed wax gada karaba male midii la shiilo tobanka sintine ayay waxayba iska gaaraysaa bacdulmaqribbo isticmaalka kalluunka ama malaayiga ee laga helo webiga shabeelle ayaa waxa uu u muuqdaa in ay aada u isticmaalayaan dadka degan deegaanada leh webiga shabeelle